adeegsiga daroogada iyo muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan ayaa dhibaato baaxad leh ku haya dadka ku nool gobolka minnesota oo ah gobolka soomaalida ugu badan ay kaga nooshahay dalkan maraykanka warbixinuu soo saaray maamulka gobolka minnesota ayaa lagu sheegay in ilaa iyo sanadkii labada kun toddobiyo tobankii in ka badan afar boqol oo qof ay ugu dhinteen gobolkan daroogo ay ku talax tageen tiro daraasin ku dhow oo ka mid ah dhallinyarada daroogada u dhintay ayaa ah carruur soomaaliyeed oo qaarkood ay waalidkooda kala soo carareen colaadda soomaaliya qaarna ay halkan ku dhasheen kutalaxtagga ama qabatinka daroogada ayaa ah arrin laga hortegi karo la daweyn karo kasoo kabashadeedana waa mid suurtagala sannadihii u dambeeyey culamaa udiinka waalidiinta iyo xarumaha u adeega bulshada ee soomaalida gobolkan ku nool ayaa dadaal xooggan ku bixiyey ka hortagga iyo wacyigelinta la xiriirta dhallinyarada soomaaliyeed ee daroogada ku dhaca yuusuf shaafici waa asaasaha xarunta alliance wellness center ee ku taala magaalada bloomington ee gobolka minnesota oo ah xarun dhaqan celin daweyn iyo wacyigelin u samaysa dhallinyarada soomaalida ee daroogada qabatimay maraan booqday xaruntan ayaan ugu horreyn weydiiyey yuusuf shaafici adeegyada ay u qabtaan dhallinyarada waxaan ka caawinaa dhallinyarada oo u baahan hadday noqoto in laga caawiyo balwadda leh xaruntan waxaa lagu talgala dhallinyarada soomaaliyeed wiilal iyo gabdhaba ha haato waxaana ka caawinaa dadka oo balwadda leh hadday noqoto khamriga hadday noqoto kaniini hadday noqoto xashiishka daroogeyo badan baa la isticmaal maalmahan so waxaan ka caawinaa siday dadka balwadda iskaga dhaafi lahaayeen baa falkeeda galnaa qofka waxaa loo sameeyaa arrin la dhaho group therapy koox baa lagu keenayaa talooyin baa la siinaya waa lala hadlayaa siday balwadda iskaga dhaafi lahaayeen balwadda dhibkay u keenaysaa loo sheegayaa ayagana way iscaawinayaan oo dee experience qof kasta dhibku soo maray ka sheekeynayaan iyo sidai falkeeda loo gal lahaa mise loo hagaajin lahaa qofkaas marka imise qof ayaad tusaale ahaan haysaan ama idin yimaado oo ku dhiirada inay yimaadaan xaruntiina oo usoo raadsada daryeelkaas hadda waxaan leenahay soddon iyo lix qof aan aan aan aan aqbali karnaa soddon iyo lix sariir soo dadka anagii nala joogaan nala degan yihiin ilaa iyo muddo saddex bil ilaa iyo afar bil ay meesheena ku jiraayaan waxaa kaloo arka qolal kalaasyo ah oo maaragtay sabuurada ay ku dhegan yihiin kuraastii wax lagu baranaya ay yaalaan qolalkaas maxaa ku bartaan qolalka waxaa ku sameynaa group therapy waxaan ka hadalnaa balwadda dhibkay keenayso qofka u keenayso balwadda si loo dhaafi lahaa there's a reason qofka balwadda u isticmaalaya waxaa laga yaabaa qofkii inuu isku buuqsan yahay mise inuu stress mise xanuun maskaxiis ka jiro waxaa laga yaabaa qofkii inuu waalidka aabihiisa hoysata ay kala tageen oo cunuga dhib badan kasoo gaaray so waxyaalahaas o dhan baa qofka loo sharaxaya sidii uu maxaa lahay balwadda ugu laaban lahayn waxaa loo sameynaya realize prevention wax la dhaho oo qofkii lagu celinayo laga hortagayo prevention loo sameynaya soo qofkii balwadda si ugu laaban marka sidee ugu dhiiradaa marka dhalinyarada inta idin yimaadaan xaaladaasan ku jiraa caawinaad baan rabaa mise idinkaa raadiya sidee xaruntan iyo dadka u baahan daryeelkaas isugu xirmaan badanaa waxaan la shaqeynaa kawaniyadaan la shaqeynaa waalidiin badan baan la shaqeynaa xataa waxaa laga yaaba dhalinyaro meeshan ka baxeen oo intay qalin jabiyeen oo hadda shaqaysta oo iskuul aado mise guursaday saaxiibahooda la isticmaali jireen daroogada noo soo diraan dhahan anig waan ka baxay wax laakiin saaxiibkii baa u baahan sarfiskan ma la caawin karaa camal soo taasna waan sameynaa kawniyada waan la shaqeynaa waxaan la shaqeynaa masaajidada waan la shaqeynaa dad badan oo communitigana way nagu xiran yihiin markaad fiiriso marka waxa ugu badan ee dhalinyarada idiin imaanaysa balada leh maxaa ugu badan waxaan maqalnaa mararka qaar in caruur badan oo soomaaliyeed ay gobolkan ugu dhinteen kaniiniya isticmaaleen oo iska badiyeen oo overdose wax loo yaqaan afka qalaad lagu yidhaahdo marka kuwe u badana idin yimaada idinka ha niyaho waa runta dhalinyaro badan baan overdose ku dhimatay xagga minnesota haddii lalaho allah u naxariisto inta dhimata dhammaan niyaho dhibka jiro communitigana hal dhib baana haysta run ahaantii waxyaalahan ceeb bay noo tahay qofka hadduu dhalinyarnimo mise hadduu daroogo bilaabo mise hadduu xanuunsan yahay maskaxiya qofka waa la caynaya qofka intuu waa lasii fogeynaya waa la ceebeynaya ina hebel daroogo bilaabo ina hebel wuu waashaa lalahayaa qofkii ma la caawinayo and that's why dhibka badana dadka markay daroogo isticmaalayaan they very isolated badana community ha community masoo dhexgalayaan because waxay cabsanayaan in la caayo mise in wax lagu dhaho taasna waa xumaa wax aada u xun waaye waxaan ka codsanaya dadka soomaaliyeed meel kastay adduunka joogaan haddaa aragta wiilkaada mise gabadhaada oo laga yaabo inay daroogyo waxaa bilaabaan la fadhiiso runta u sheeg la hadal ilmaha jeceyl bay u baahan yihiin ilmaha maraykan ku dhashan gaar ahaan badanaa in jaceyl la muujiyo oo ilmaha waqti la geliyo run ahaantii waxana waa iska itixaan qaarkood waxa laga yaaba waalidiin oo shaqeeya mise iskuul aada mise hataa jaamacada ka baxaa jira ilmahooda waxaan isticmaalaya ceeb ma aha waxan waa xanuun marka waa wax lagasoo laga laga maarata laga qofka laga daaweyn karo laga bixi karana way tahay run ahaanti dad badanna waa caawino oon ku guuleysanay marka waxaan leeyahay waxaa iga dadaaran ee dadka ilmaha in jaceyl la muujiyo mise jaceyl la tuso hal shay oo aad isleedahay bulshadan soomaalida ee ku noqa dalka maraykanka way ka maqan tahay hadday samayn lahaayeen caruur badan baa ku badbaadi leed maxay tahay wallaahi bilaahi caruur badan way badbaadi lahaayeen haddaan waxan aan ka hortegi lahayn markii waa la joojin karaa intay sheekada sii fogaadeen laakiin maadaama qofkii la caynayo mise la xumeynayo maamadii baa iska dhaysa mise aabihii alla kan waan ku khasaaray kan hah ino inkaar buu qabaa cunugii maskaxdaa laga dilayaa soo badanaa ilmihiina way sii fogaanayaan ilmihii hadday kaa fogaadaana balaaya banaanka u taagan oo maalin kasta balaaya been u sheegayo daroogada uu iibinayo marka waxaan waalidka u sheegayaa inay maxaa lalahay ilmahooda ay ka warqabaan ilmahooda ay la sheekeystaan ay saaxiib leeyihiin ilmahooda runta ay u sheegaan haddaa aragto wixii cunugiiyo meel qaldanna wax wax la sixi karo waayo wax ma aha inaa qarsato mise ceeb ceeb maaha meelo badan oo furanoo soomaaliya jirta dad badan oo soomaaliya wax barteen takhaatiir baa joogta oo psychologist mise psychiatrist dad badan oo rehab center u furantaa jirta dad badan oo meel mental health u furantaa jirta oo la geyn karo qof soomaali oo oo dhaqankii iyo diintaada garanaya way jirtaa marka waxaan leeyahay in dadka in lasoo dhaweeyo in lasii fogeyn intii aan xarunta ku sugnaa waxaan sidoo kale la kulmay wiil soomaaliyeed oo magaciisa kusoo koobay sharmaarke oo ka mid ah soomaalida xaruntaasi ay dhaqan celinta dhinaca daroogada u samayso meeshaan waan imi dhowr jeeraan imi weliba hadda markii ugu dambeeya aan imi sanadkan twntriga waan ka baxay hadda meeshaan ka tirsanahay waan caafimaaday wixii waali jira waan ka baxay biloodana waan kasoo baxay biloodaas ilaa labaatan sano mudo ku dhawaa samaynayay hadda wan yar keliinaan ahay waxaan sameeya ma jirto dadkana waa u wacyigeliyaa meeshaana dadka qofkii inuu meesha yimaado waxba uu imaan karaa laakiin inuu yimaado oo isbedelayo way qofku isbedelku asagay ku xiran tahay inuu isbedelo baa loo baahan yahay dhalinyarada qeyb isbedeshaa waa jirtaa qeybaan isbedelin hore meesheeda si aadaa way jirtaa laakiin marna lagama daalo meeshaan waa laysku bedelaa waa lagu fiicnaadaa ninkii raba inuu isa soxo waa inuu hore u dhaqaaqa dantiisa raacdaa anigu wixii hadda wax badanoo aan soo qarribay iyo wax badanoo iga tegay aan rabaa hadda inaan ka daba tago oo aan soo celiyo haddii lahayd waxaa laga yaabaa in qofu is yiraahdo qof inta labaatan sano balod ku dhex jiray ma joojin karo dhalinyaro waxaa arkaysaa aaminsan sigaarka iskama goyn karo oo kale qamrigu balod bay ii noqotay oo kale waxan ma dhaafi karo oo kale kuwa noocaa u fekeraya maxaad dhihi lahayd waxaas waa been waa shaydaan maskaxda kaga jira annaga labaatan sano cabeni anugu hadda niyar maahay raggaa labada labaatanaad gaaray baan ahay haddaanan kasii weyneyn marka labaatan sanana waxan waa ku dhex jiray haddana waa ka baxay qofaan waxdayn karin ma jirto dadkan ayaan maskaxda laga ciyaarin qofkii raba inuu waxdaayo xarigga ilaahayna ha isku xiro marka hore ilaahayna ha baryo ilaahay baan baryaa habeen kasta mar haddaad la sheekaysato ooad ku dhex jirto dhalinyarada balwada ay maaragtay ku tarax tegay waxa afqalaad lagu yirahdo drug abuse ama daroogooyinka ku tarax tegay marar badan baad haddaad la sheekaysato oo maxay kuu sheegaan waxyaabaha ugu badan oo ku kalefaa inay balood yeeshaan maxay yihiin baloodan kininiga laleeyahay khamrigaaba roon baad iscoronaysaa kininiga xanuun buu leeyahay markii daayaan kininiga maaragtay uu yimaado qofku wax la yiraahdo xanuunkiisuu leeyahay saddex beri buu matagaya ilaa afar beri buu matagaya kininigiibaa qabanaya mararka qaarkood biyu isku shubaya mar wuu dhiidaya mar wuu dhaxmoonaya maba joogi karo wuu cararaya ilaa daawo la siiyo oo waristaji oo shaydaanka iska naar adkayso adkayso hadday hal wiil adkaystaan obardoos iyo wax walba way ka baxayaan caadi uu noqonaya sida dadka caadiga ah wuu soo fariisanaya waxyaala uusan xasuusan jirin buu xasuusanaya hal wiil hadduu caadi noqdo laakiin wiigaga horaa u daran kuwo badan baa yaaca sigaar barcabaya bay ku leeyihiin dhaf way yaacayaan kiniinikaas xanuun uu leeyahay waana wax hadda nagu soo siyaaday anigu waaba la yaabaa marka dhalinyarada dhibaatooyinka ay sheegtaan ee ku kalafa inay baloodan galaan maxay yihiin ma waalidka xaggiisa ma bay-ada ay ku nool yihiin oo dalkan maraykanka yimaadeena ma koritaankooda maxaa ugu badanoo ku kalafa inay dhibaatooyinka galaan dhalinyarada waxa waaridka badanaa eeduu ku leeyahay aabihooya hadday wada joogaan ama abihii hooyaa kala maqan ilmihii waa la sii daynayaa kaash telefonna waa la siinayaa lacagna waa loo hadba waa loo tuurayaa ciyaal buu baranayaa suuqu galayaa xaggee ka timi lo odhan maayo waxaan ka shaqayn lo odhan maayo iskoolkii maadaa lo odhan maayo haddii la doono waxyaalahaas waqtiyadii iskoolkan jiraa buu leeyahay hooyo xagga ciyaalka xaafadu lasoo fadhiyaa niyaablus xaafado badan dad dhallinyarada ugu badan oo ku lunta intaasna waa laga saaraa intaasuna way soo gashaa wax istaagaya maaha maamadii waxaa laga yaabaa ilmihiina ingiliish kula hadlayo maamadiina af soomaali ku hadlayso barabaranka jiraba dhanka luqada ciyaalkan say walaahaydaana wax badan bay rabaan moogta marka ninka afgarashay rabaan in la afgarto wax fiican waardkiiyo ilmihiisu inay wada sheekeysan karaan marka inay soo dhaweystaan oo ciyaalka saaxiibka dhigtaanoo ciyaalka la ilaaliyo ilaahay baa wax ilaaliye intii la ilaalin karo in la ilaaliyo wadankaana dee dadka waxaa loo soo waday in beertaa la wada galo baad u malaynaysaa ilaahay wuxuu ka hayo baa ka caymamanaya sheekh mawliid khaliif cali waa imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxa uu ka mid yahay culammada booqata xarumaha dhaqancelinta daroogada ee soomaalida ee gobolkan waxa uu iga warramay doorka masaajidda iyo culamo udiinku ay ku leeyihiin wax ka qabashada mashaqadan haysata qaar badan oo ka mid ah dhallinyarada soomaalida gobolka minnesota koley masaajidda iyo wadaadadu siyaabo kala duwan bay uga falceliya lakiin waxaan ka warrami karaa un masaajidka aan imaamka ka en joogo siyaabo kala duwan baan arintan balooda iyo dhibaatooyinka dhallinyarada ku hayso uga hortagnaa qaabdi waa wacyigelin oo waxaa masaajidka ku dhex yaalla macaha diini ah oo yuudka lagu tarbiyeeyo oo lagala hadlo maaragtay dhibaatooyinka draga iyo balwadu ay leedahay lagjaraan qabanaa seminars baan qabanaa intensifyaan qabanaa intaasoo dhan ay tahay wacyigelin marka qaybta wacyigelinta ah koleyda masaajidka abubakar yani kaalin weyn ayuu arintaasi kaga adan yahay midda ku saabsan dhallinyarada balwada ku dhacay iyagana masaajidka si gooni ah ayuu oga warhayaa oo marar badan waxaa dhacda inaan dhalinyaradaasi aan ogu tago tusaale ahaan meesha ay ku jiraan si aan oola hadlo u dhiirageliyo una tilmaamo in qofka uu khaldami karo laakiin haddii go-aanka ka soo goodo inuu ka kabdo inuu ka soo kabsan karo balwadaasi taasina marka waa midda doorka masaajidda ay leedahay oo ah in dhallinyarada balwadaasi ku jirta aan la fogeynin lasoo dhaweeyo naxariis la tuso la ogaado qofka isagoo dembiga ku jira haddii inuu weli qof muslima uu yahay laakiin loo baahan ya naxariisi dhimrin iyo in brocesskaasi markaas uu qaadanayo ah daawada ama recaveriga ama kabsashada in laga caawiyo xagga diinta weliba iimaankiisa la dhiso taqwadiisa la dhiso leanna qofka marka uu balwada ku dhaco waxa uu lusgaraynayaa ama uu waayayaa xidhiiryo badan connectionno badan xiriiradaas waxaa ka mid mid diinta ama masaajidka ula lahaa si markaa loo xoojiyey kalsoonida dhallinyaradaasi masaajidda iyo wadaadada guud ahaan waxaa waajib ah in dhallinyaradaasi in naxariis lala tuso meelahay ku jiraanna loogu tago dowrka kale masaajidka aanu qabanno waxaa wey wacyigelin aan u samayno waalidiinta waalidiinta caruurtooda waxaas ay ku dhaceen in carruurta aysan fogeynin bal in carruurta lasoo dhaweeyo qofkii waxaas ku dhacayna ama balwadaasi ku dhacdana in masaajidka iyo waalidku iyo qof kasta iska gashadaan sidii loo samata bixin lahaa masaajidda iyo xarumaha diinta keliya kagama qayb qaataan wacyigelinta dhallinyarada cashirada diimeed ee ay bixiyaan balse waxaa jira qaar dhallinyarada u sameeya barnaamijyo ay ku mashquuliyaan oo isboortigu ka mid yahay macalin xuseen daahir cilmi waa agaasimaha xarunta barashada diinta islaamka ee cilmi center ee magaalada edinberry ee gobolka minnesota xuseen waxa uu abaabulaa cayaaro kubadda cagta ah oo uu u dhallinyarada isugu keeno ugu yaraan shan maalmood toddobaadkii waxa uu u sameeyey gruub whatsapp ah oo internetka ay ku xiriiraan oo ay arrimaha isboortiga kaga falanqeeyaan dhallinyaradaasi iyo idaacad madadaalo ah oo gruubkaasi uu sameeyey oo uu macallinku habeenkii ku falanqeeyo cayaartii galabtaasi dhacday
kusoo dhowaada barnaamijkeeni cayaaraha saacaddu waa kow iyo tobankii iyo toban minid barnaamijkeeni caawa cayaaraha oo aad u xiiso badan macalin xuseen daahir ayaa iiga warramay dadaalka ay ku bixiyaan dhallinyarada waxay kaloo ay qabataa sports activities oo ay u qabato dhallinyarada yaryarka ah oo ujeedkiisuna yahay in maaragtay dhallinyaradaasi lagaga hortago inay maaragtay bartaan drugska maandooriyaasha iyo dembiyada la xiriira marka si arrinkaasi looga hortago cilmi center marka waxay sameysaa inay maaragtay dhalinyaradaasi ay u qabato meelihii lagu ciyaarayay ayna maamusho iyo agabkii lagu ciyaarayay inay u diyaariso howshaas oo maalinla ah waxay dhalinyarada maaragtay eh, xaafadahan south west metro iyo nawaaxigeeda degani eh, wax weyn kaga tartay sanadihii ugu dambeeyey in maaragtay dhalinyaradaasi la mashquuliyo oo lagu mashquuliyo sportskaas eh, oo ayagna aada uga heleen waxaa marka barnaamijkan uu ku dhisan yahay eh, iskaa waxoo qabso dhalinyarada waaweyn ee cuslaatay xaafada degan ayaa gacanta ku haysa iyaga maaragta wixii loo baahan yahay ee dhalinyarada seerka ay u baahan yihiin maaragta soo diyaariya kheeralaha siiyo marka hawshan sportska ah maaragtay gaar ahaan kubadda cagta oo maaragtay maalinlaha ah wax weyn ayay ka bedeshay dhalinyarada maaragtay fan fiicanna waa ay ku haystaan waxyaabo badan oo maaragtay ay ku dhici lahaayeen maaragtay na way kaga badbaadeen waxaan rajeyneynaa maaragtay inaan maaragtay sii ballaarino oo aan maaragtay howlahaas maalinlaha ah oo maaragtay dhalinyarada ee isu keenitaanka dhalinyarada iyo sportskaas aan sii xoojino insha allah dhinaca kale maamulka gobolka minnesota ayaa muddaba xiriiro kala duwan la lahaa indheergaradka iyo hogaamiyaasha bulshada soomaalida sidii ay isaga kaashan lahaayeen ka hortagga dhallinyarada daroogada ku dhaca kadibna ay arrintaasi dembiyada u horseedo intaasi ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay dhibaatada ay daroogadu ku hayso dhallinyarada soomaalida ee gobolka minnesota ciddii uu seego barnaamijka waxa ay kala socon kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somaly com ama boggeenna facebook intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaana allah